الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akhyaarey kulantafayla hamiintayla kadhagaada warakaana hanuunima ee warbaahinta warsan baydhaba qodobadiisin ka dhigi doontaan haddii ilaahayra intuunanka guda jirna iyo walibaa ku mide amar ku dhame amniga oo naasaarish abka magaalada beledweyne gobolka hiiraana dastuurka galmudug oo soo naasaari qodoba xildhibaanada iyo diidanintiyo nagadan wasiira puntland ayaaniyo ka dhawaad bishira deg deg ee loonku horseedaya ama loonku hadalaya caabuqa corona fairusa muwaadiin soomaaliyeed elikadini koonfur africa wasiir ku-soob ee dowladda uusuna kuqii galay shareysooka baaqi madawiine deni xildhibaan mahad salaad oo sukudidii qorshiga isuugada ama isusheegii intii sugada madawiinaga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ka jiraan wararkii caalamka un diyaargarooba akhyaaray
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo suuran maskaxdaada ka guud warsan media network
hanuunimadhiga sudhiyaala sabtibahayto cadniya hoyga hayta taariikhdan iyo dadka toosanta dumiya afarta bili saddehaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasi weliba yohayana qodobadii warkaana hamilna maatina ka dhawaada sooyo faahfaahin haddii lahayara intasan ku akhri doona warkaynta sugida kajarama maxamuud ali cabdulaahi daabshaa weliba naasaare wilaayka bilaala kabilaada dhigaysudiyaala sidiisa warkada ka dhigaysana marku dhane amniga iyo weliba naasaaray shacabka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana waryaagana bashiir cabdullah cusmaan faahfaahinta warku milan ku diri kadib kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hira iyo saraakiisha amniga ayaa waxaa laga soo saaray amaro kala duwan oo la xidhiira dhinaca amniga kaas oo la faray dhammaan bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliyaha saldhigga booliska degmada beledweyne muuse salaad ayaa ka warbixiyey kulanka kadib waxyaabihii ay soo saareen waxaa ka soo baxay qodobada soo socdal waxaan rabnaa inaan la wadaagno dhammaan bulshada reer hiiraan iyo saxaafadda warmartiyeed si loo xaqiijiyo amniga guud shir ay yeesheen laamaha amniga iyo maamulka gobolka hiiraan waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkan hoos ku qoran kow cid kasta oo al-shabaab u xukmi doonata ama la macaamisho waxaa la horgeynayaa maxkamadda ku shaqada leh labo waxaa la mamnuucay magaalada beledwe waxaa laga mamnuucay magaalada beledweyne cid kasta oo hub ku dhex sidato gudaha magaalada beledweyne oo aan ahayn ciidamada qalabka sida waxaana la horgeynayaa ciddii lagu arko maxkamadda ciidamada qalabka sida saddex waxaa la mamnuucay gaadiidka muraayadaha dedan oo aan ahayn gaadiidka dowladda waxaana loo qabtay in looga fiiqo muddo saddex maalmood gudahooda oo ka bilaabanayso afariyo tobanka bisha saddexaad laba kun labaatan kuna eg toddobiyo tobanka bisha saddexaad laba kun labaatan afar waxaa sidoo kale la mamnuucay dhammaan mooto bajaajka ay ku xiran yihiin daahmanka iyo kuwa aan taargada lahayn muddo saddex maalmood gudahooda ayaana loo qabtay oo ka bilaabanayso afariyo tobanka bisha saddexaad laba kun labaatan sidoo kale waxa uu sheegay in ciddii lagu arka iyadoo waxyaabaha maanka dooriya ku iibinaysa magaalada beledweyne sharciga la horkeeni doono waxaa dhammaan laga mamnuucay magaalada beledweyne in lagu cabo lagu iibiyo lagu macaamilo waxyaabaha maanka duuriye uu ka mid yahay xashiishada iyo khamriga cid allaale ciddii lagu qabtana waxaa la waafajinayaa sharciga haddaba waxaan ka codsanaynaa bulshada in ay u hoggaansamaan awaamiirta soo baxday lana shaqeeyaan dhammaan laamaha amniga si loo helo amni waasaca iyo nolol caafimaad qabta
xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka galmudug ee weliba iyo geejo ka dhawaaqana ayaan siiyana intii xildhibaansa nagda korna wasiir ku tirsanaa xukuumadda galmuduga ku dhawaada qontooyni mudana iyo weliba iyo meel maryana meeshooyinka iyo hadgudbiya xildhibaanada koran dhaafada ilaa labaatan mudana gudoomiyada baarlamaanka ee galmudug iyo weliba use ka dhawaaqay intii mudana isuu aan siiyey meeshinka weliban usu sheegay intii dhammaan xildhibaanadii hahaadirtiya kulanka iyo ordayan inti meelasaytila kusaara qodobka xildhibaanaduusu ku horsurmada intiyo nagada koran wasiira tilaabadan iyo weliba way saameyn iyo kabaalba doonte dadka fadahaya intiyo wasiiriyo kunagdana xukuumadda madawiine qorqora puntland weliba ayaa kabaagda intishir deg deg ee ku hadlo waa aabuqa corona virusa maamul goboleedka puntland ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba yoonka baabingashir degdege loonkuadalowa sidii loonku horseeda lahaya abuqo coronavirus oo sosiibiinka faafi dunida wasiiro ku socday dowladda weliba isu ku qayb galay shirayso ka baaqi madawiine deni wasiirka amniga dibadda ee soomaaliya mahad iisa hogaamiyada wasiirka iyo weliba xildhibaan kuus argujeeda puntland iyo weliba usaadeeraya magaalada garowga ee caasimada puntland welibana ku qayb galaya shiraka wadatashiga puntland oo sufurmi doona tumishanta bilitan wafdiga iyo weliba ku jawaabaya baaqa madawiinaga welibana meedhaysayntii oo deegaanada puntland ku qaybgalay ku qayb galay shirka meelasaytan ku furma doona wafdiga geega garooda diiraya weliba hureyntii meelasaytanka fashilmaya oo meelasaytan iyo ka dhexdhexaadina madaxda maamulka puntland iyo weliba haankale ee dowlada dhexe ee soomaaliya oo meelasaytanka dhehaya khilaaf hoogana xildhibaanamahade maxamed salaad oo sukumideeyey xildhibaanada golo shaabka iyo weliba isu sheegay intii madawiinaga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo soka amar inti la bedela ciidanka ilaalada madaxtooyada islamarkaa saytana laka bedela ciidamo lakusheene gobolka geda weliban isu sidoo kale isu sheegay inti ciidanka ilaaliyaya madaxtooyada yohayan libogola haddana meelasayta la jeeye ama laka bedelahaya ilaa libogol ku libogolo askari islamarkaa saytana yo-iyo ciidamo oo sobo-on hayna caalanka tirgalay ilaalada madaxtooyada ee soomaaliya weliba nuusus dabagala isu sheegay madawiine farmaajo iyo weliba taliyaha misa intiyo meelesayta ku qoran ciidamo gaare oo meelesayta laaka tababariya dalalka eritrea islamarkaa saytana dhowaan iyo hadiiro doonaan bilidka muqdisho ee caasimada dalkaana soomaaliya muwaadin soomaaliyeed iyo weliba likadire dalkaasaytia koonfur afrika kooxda buraad afrikaanga iyo weliba iyo gudada dalkaasaytioo kadilana muwaadin soomaaliyeed oo sukumitahay soomaalida ganacstaasi dalkaasayti hiliiso kajari howlashay shaqada oo aadiga kooxda iyo weliba iyo kuwarartay muwaadinkan soomaaliyeed oo laka magacaabi jiray cabdifatax umar aadam iyo weliba oo suroodaya meelsasaytin ku dheerayna meelisa shaqada oo yeekataale tuulada hoosteedase magaalada cape town kooxda buraadahayt iyo weliba dilikiya jesity meelasayty kutabti welibana dadkarooda koonfur africa oo sheegana inti miidka muwaadinka soomaaliyeed iyo muddo kureed meelasayty oo ku qaadeen dalka koonfur africa iyo weliba sanadkii laadhaafiya lamada kun toban sagaal kabili kabili dada badan oo soomaaliya welibana iyo jirta ilaa yoonay hataa ida ku hadlay dalalkaasayti ee soomaalida ninkajeystoga dalalkaasayti sulankaisin warkasin kooyahay dhugunsidayaal weliba warbaahinta warsan ee haruntiya bilidka tanbaydhaba madawiinaha maraykanka ee donald trump oo weliba usoo ka dhawaaqay xaalad deg deg e oo yeeka toosanta dhinaga aabuqa cudurka coronavirusa master trump ee sheegay inta markaasiti dowladda usu sii doona galaankale oo dhinagasiti kugu toosanta ilaa iyo weliba konton bilyan oo dollara oo ay ta dhinaga dhaqaalo lanka tiragalay xaalada deg dega e madawiinaga hagiijintiyo ku taagrad iyo taageersanta dhinaga dhaqaalaga cusub ee xaaladda omelasaytila kadajoga isbijada dimuqraadiga kasayty ona waqti dhow meelasayti oo sheegan intayo kaan sii doonaan warkii hamiina madhugumsidyaal filagan isinkulasooteen warbaahinta warsan ee baydhabana surankun kadhenya amaan allah